bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee raadiah dalsan qodobada saaka warkeen aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kormeeray degada weyn ee magaalada muqdisho munaasabad lagu soo xiray calimasaarka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka magaalada dhuusamareeb oo lagu qabtay caasimadda maamulkaasi galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xalay la kulmay agaasimayaasha warbaahinta soomaaliyeed ee gaarka loo leeyahay ganacsatada soomaalida ah ee ku nool dalka kenya oo walaac xoogan ka muujiyey saameynta ay ku yeelatay go'aan ay kenya ku hakisay dalkugalkeeda nabadoon mukhtaar axmed maxamed oo ka hor geeridiisa dardaar nabadeed u jeediyey beenihii ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe iyo maxkamadda sare ee maraykanka oo gaartay go'aan ka dhan ah madaxweynihii hore ee dalkaasi donald trump
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan waa subax arbacaa taariikhdu waxaay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha nofembar sanada waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana waxaad u diyaargarowdaan iyagii oo faahfaahsan aynu ku bilaabnaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray degada weyn ee magaalada muqdisho sida warkaan uu ku dheereynayo cabdinasir cadaale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kormeeray dekada muqdisho ayaa adkeeyey muhiimada ay leedahay dardargelinta howlaha shaqo ee dekada si kor lagu qaado dakhliga dowladda madaxweynaha ayaa booqday qeybaha kala duwan ee dekada loogu adeego shacabka soomaaliyeed waxa uuna faray howlwadeenada in ay iyagoo ilaalinaya qaanuunka dowladnimo ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan dadka soomaaliyeed loona fududeeyo adeegyada uga xiran dekada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tilmaamay muhiimada ay leedahay wax soo saarka oo u leeyahay dowladnimada ayaa kula dardaarmay madaxda iyo shaqaalaha dekada in ay dardargeliyaan shaqooyinka qaranka gaar ahaan si loo kobciyo dakhliga wax soo saarka ee dalka dhankooda wasiirka wasaaradda dekada iyo sidoo kale gaadiidka iyo badda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi axmed jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda saadaam maxamed iyo sidoo kale maareeyaha dekadda ayaa madaxweynaha siiyey warbixin ku saabsan siday u socdaan howlaha shaqo ee dekadda iyo sidoo kale qorshaha hortibinta u leh dowladnimada kaasi oo ka socda dekadda muqdisho
mahadsaned cabdinaasir markaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xalay kulan la qaaday agaasimayaasha warbaahinta warbaahinada madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xalay la kulmay agaasimayaasha warbaahinta soomaaliyeed ee gaarka loo leeyahay tan caalamiga ah iyo midda dowladda oo uu kala hadlay doorka warfidintu ama warfaafintu ay ku leedahay dib-udhiska dalka dib heshiisiinta iyo ka wacyigelinta bulshada dhibaatooyinka fikradaha xagjirka ah ra-iisul wasaaraha ayaa la wadaagay ba-da warbaahinta warbixin ku saabsan wixii xukuumadda dan qaran u qabsoomay boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay iyo qorshaha dib uxoreynta dalka iyo howlgallada wadajirka ah ee shacabka iyo ciidamada soomaaliyeed ay ku xoreynayaan deegaanada ay weli ay ku dhiman yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ra-isul wasaaraha dalka xamse cabdi bare ayaa sheegay in xukuumaddu khirsan tahay ahamiyadda ay leedahay warbaahin xor ah halkaas oo ah dadkana ama xilkaas xilkaas ahna oo dadkana ugu adeegaya ama xilkas ah oo dadkana uga adeegta si mas-uuliyad ay ku jirto isaga oo ku ammaanay dadaalka iyo xaaladaha qalafsan oo ay ku shaqeeyaan ama kusoo shaqeeyeen islamarkaana ay ku dhiirigeliyey in maanta uu dalku halkan adag ku jirnana loo baahan yahay in warbaahintu ay qeybteeda ay ka qaadato badbaadinta jiritaanka ummadda soomaaliyeed kulanka xalay waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ee saalax axmed jaamac wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daa-uud aweys jaamac xildhibaan maxamed ibraahim macalimo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare dhinaca kalena ganacsatada soomaalida ah ee ku nool dalka kenya ayaa walaac xoogan ka muujiyay saameynta ay ku yeelatay go-aan ee dowlada kenya ku hakisay dalkugalkeeda dowlada kenya ayaa todobaadyadii soo dhaafay waxa ay hakad gelisay dalkugalka fiisaha gudaha wadankaasi kenya waxaana saameyn ba-an ay ku yeelatay ganacsatada soomaalida ah ee ku nool magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya safarada ama digidada ama fiisaha dalkaasi ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay waxa uu ahaa mid cariiri ah islamarkaana bixinteedu aada u yareed waxaana ay taatayman ay ku yeelatay ganacsadada soomaaliyeed ee ku nool gudaha wadanka kenya waa kan mid ka mid ah ganacsadada ku nool gudaha magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya oo isagu ka hadlaya saameynta ay ku yeelatay hakadka ay gelisay dowladda kenya digidada ama dalkugalkeeda isku socodka markuu istaago inta badan waxaan dareennaa culays sababtoo ah qofka markuusan viisa helin tigid ma goosanaayo dhexdhexaaqa yaraanaya diyaaradaha soomaalidana inta badan waxa ay soo qaadaan ay dib uga soo qaadaan muqdisho markay kasoo baxayaan ama gobolada wadanka kasoo baxayaan ay nairobi imaanayaan waxa u badan customka ay soo qaadaan waa dad wata basboort soomaali ah basboorka soomaaligana hadduusan fiiso qofka uusan helin ma imaan karo marka badanaa khasaarada ugu badan hata waxaa dareemayo waxay tahay diyaaradaha oo culeys badan dareemi doona welina dareemay welina sii socota hooshooda waxaan u aaneynayna iyo dhibka dhacay iyo sababta u dhacayna ilaa haatan wax cad ma jiraan dowladda kenya waxay go-aansatay inay fiisooyinkii aanan la siinin basboorada soomaaliga ah sida hore u fudeedna uma fududa haddii la helana waa waa wax aada u adag oo waqti badan ku xiran oo waqti badan la sugaayo mararka qaarna aan la helayn adoo waqtigaasba xareeyey oo bil inay kaa maqnaatay waxna aadan helina laga yaabaa marka iyadana culeys badan ay ku keentay businesska hoos u dhac badanaan la dareemaya
dhinaca kalena haddii aan eegno munaasabad lagu soo xiray calimasaarka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa lagu qabtay caasimada maamulka galmudug ee dhuusamareeb waxaa meeshaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo la dardaarmay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka dhowaan loo magacaabay caasimada maamulkaasi galmudug ee dhuusamareeb maamulkoodiina doortay sida la sheegay caasimaddu waa ka duwan tahay deegaanada kale ee loo soo dhisay ama soo doortay golayaasha deegaanka maxaa yeelay waa xaruntii galmudug ka dhexaysay oo kulminaysay haddaan nahay reer galmudug runtii waa isu wada hambalyeynaynaa waana u wada dabaaldegaynaa waana ku wada faraxsannahay inay caasimaddeedii yeelatay maamulka cusubna waxaan leenahay hambalyo kadib mas-uuliyadda culusad qaadeen allah idinku guuleeyo kuwii filashada laga qaba ka soo baxaan allah idinka dhigo innaguna dhammaan degmooyinka oo dhan ay ugu horeyso uguna mudan tahay caasimaddu waxaan siinaynaa wada shaqaynta iyo mas-uuliyadda ay leeyihiin ay mudan yihiin baan la siinaynaa mana jiri doonto wasaarad ama hay-ad dowladeed oo qaybaha ay degmooyinku leeyihiin iyadu maamuli doonta dhammaan waxaa la sii doonaa awoodahooda wasaaraduhu markay soo gaaraan sida caawa la xusay marka la soo gaaro degmada inta degmadu ay leedahay waxaa maamulaya oo la wareegaya maamulada degmooyinka ayaa maamulaya oo la wareegaya sida qanuunka iyo nidaamka uu yahay wasaarad idinku maamuli doontaahay ma jirto ama wasaarad faragelinaysaa ma jirto qaybta soo degmada qusaysa markii la soo gaaro laakiin wasaaraddu waxay leeyihiin wixii ka sarreeya ama ka baxsan degmooyinka hadday tahay waxbarashada degmada caafimaadka degmada korontada degmada biyaha degmada adeeg kasta gargaarka degmada wax kasta oo degmada quseeya degmada ayaa maamulkooda iskale wasaaradduna waxay ku haraysaa markay soo gaarto degmada maamulada iyo golayaasha deegaanka la doortayna reer galmudug waxay inkaga fadhiyaan howlkarnimo hufnaan horumar shaqo iyo waxa la idinka sugayo inaad qabataan insha allahu tacaala meel kastoo ay joogto bulshada reer galmudug na waxaan leenahay maamulada la doortay oo doorateen la shaqeeya gacan siiya baahiyaha meel kale inay ka yimaadaan lama lama sugayo baahida la qabo bulshada ayaa wax qabsata
dhanka kalena alla u naxariistee nabadoon mukhtaar axmed maxamed ayaa kahorkeeridiisa dardaar nabadeed u jeediyey beelihii ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe sida warkan halkaasi uu noogu soo diray wariyaheena abubakar tayax ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu meesha noogu dambeeyo qaraabadana waxaan ka codsaynaa inay u- u- walaa- si walaagtinimoa u hadlaan in caadifada la dhaafo in xamaasadda la dhaafo dadka waa isku dad meela kala tagaa ma leh ilaahay isku meel ka dhaliye ilaahay isku meel makaniye ilaaha dir iska dhiga ilaaha qaraabo ka dhiga codsi duqeed waa waxaan idinka codsanaynaa xaajadina inay noqoto xaajo walaan nabadoon mukhtaar axmed maxamed oo maanta u geeriyooday rasaas ay ku fureen maleeshiyaad hubaysan xilli uu tuulada cadow uul u fadhiyey kulan nabadeed waxa uu door weyn ku lahaa dadaalada nabadda iyo dib u heshiisiinta ee ka socda gobolkan shabeellaha dhexe labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxa uu kaalin weyn ku lahaa kala qaadista maleeshiyaadkii ku dagaalamay qaybo ka mida gobolka heshiisyadii xabad joojinta iyo in dadkii barakacay dib loogu celiyo guryahoodii maalin ka hor mar uu ka hadlayey muhiimadda nabadda iyo in lagu wada noolaado si nabadgelya ayuu sheegay in qof kasta looga baahan yahay tanaasul si nabad buuxda loo gaaro annagu waa jeclaa ana dub celi muuse ahay waxaan jeclaa waxaan inay dhicin laakiin haddana ilaahay agtiisa wixii ka caarab lama celi karo waa ka xunnaa inta dhimata allah u naxariisto inta dhaawac allah bogsiiyo inta dhib gaarinna ilaah u boga dhayo waxaan rabaa maanta inaan ku baaqo baaqaygana waa dub celi muuse ma aha jufahoos iyo jufahoos waxaan rabaa inaan ku baaqo celi muuse inuu xabadda dhigo walaalaha celi muuse waxaan u sheegay xabadda dhiga waxaad dilaysiin walaalkiin waaye waxaa aad aad guraysiin walaalkiin waaye waxaa xoogaysiin walaalkiin waaye waxaan ku mahadayn horta walaalaha ilaah na siiyey oo noo soo gurmaday annaga waa isqabo weynay waa isceli weynay annaga wax badan xawilay inay waxaan ay agteeda dhaafin laakiin ilaahay qofkuu dili rabo qof cayma karta ma laha waxaan ku sabray muslimiin aan ahay wixii ilaahay qoran inay dhacayaan hadda alxamdulilah ilaa naga keena meeshaas waxaan rabnaa xabad inaan joojino nin kasta oo maqlayo cili muuse waxaan ka codsaa inuu xabadda joojiyo waqtigan laga bilaabo lambar laba waxaan rabaa ciidamada walaalaha ee beeraha oo labada ah ku jiro inay ka baxaan yeelaan dhaqankooda walaalada inay yeelaan nin kasta wuxuu u socdo oo walaalkiisa wuxuu guu abaa garabkiisa inuu maskaxa soo noqoto aqliga inuu shaqeeyo waxaan leeyahay dadkana saa walaalaha saas nimanka dhalilaha waxay guyaan walaalkood waaye inay ayna dib u laabtaan dadka walaalaha ee dadkeenna ah ee dhibaatooday ee qaxay ee meelaha ku jirna waxaan ka codsanaynaa inay dib u soo laabtaan ay ku soo laabtaan dhulkoodii dadka waa dadkoodii shaydaana ka dhex shaqeeyey isma nacba waa ehel waa qaraabo waxaan ka codsanaynaa inay soo laabtaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu meesha noogu dambeeyo qaraabadana waxaan ka codsanaynaa inay u- u- u- walaa- si walaagtinimoa u hadlaan in caadifada la dhaafo in xamaasadda la dhaafo dadka waa isku dad meela kala tagaa ma leh ilaahay isku meel ka dhaliye ilaahay isku meel makaniye ilaaha dir iska dhiga ilaaha qaraabo ka dhiga codsi duqeed waa waxaan idinka codsanaynaa xaajadina inay noqoto xaajo walaan waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu qabanqaabadii ugu dambeysay ee aaska nabadoonka ayaa caawa ka socota magaalada cadale waxaana la filayaa in berri subaxa hore lagu aaso qabuuro ku yaala isla magaalada cadale abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalo xeebeedka cadale halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalshan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markaana wararka dibadda maxkamadda sare ee mareykanka ayaa gaartay go-aan ka dhan ah madaxweynihii hore ee dalkaasi donald trump maxkamadda sare ee mareykanka ayaa talaadadii shalay ogolaatay in dukumiintiyada canshuur celinta madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada guddi hoosaadka ama guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii laba kun sagaaliyo tobankii baadigoob ugu jiray sidii ay heli lahaayeen dukumiintiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyey donald trump muddo lix sano ah oo ay ku jirto afartii sano ee uu madaxweynaha dalkaasi ka ahaa donald trump ayaa dhammaadkii bishii oktoobar weydiisay maxkamadda sare inay diido amar ka soo baxay maxkamad ku taala magaalada new york oo fasaxday baaritaanka canshuur celinta donald trump go-aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee mareykanka trump waxa uu ku noqonayaa guuldaradii saddexaad ee kasoo wajahda maxkamadda sare sanadkan oo keliya guud ahaan dhegeystayaal waanag intaa warkii subaxnimo oo saaga kala socoteen raadiya dalsan muqdisho warkankii sixiga nabadgeliyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel